dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta sheegtay in doorashooyin qof iyo cod ah ay ka dhacayaan gobolka gedo oo ka mida meelaha uu ka arrimiyo maamulka jubbaland wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo maalmahan safar gobolkaasi ku joogay ayaa hadalkan ka sheegay taliska booliska degmada garbaharey oo uu maanta booqasho ku tegey wuxuuna saraakiisha iyo ciidankii taliska ku sugnaa faray inay u diyaargaroobaan sugidda amniga doorasho qof iyo cod ah oo gada ka dhacaysa mar haddii dastuurkii la bilaabay oo la beelmariyey waxa la yidhaahdo in loo kaco doorasho qof iyo cod ah uu dalka u dareersaday oo ilaahay hadduu kuu samato ogol yahay deegaan doorashada ninka muxuu ahaa golaa golaha deegaankana muxuu aha la qaatay in in in la qaato waxaa laga maarmaan noqotay in dalka soomaaliya meelaha ay ka hergeli gasho ay ka hergeli karto doo doorashadaas in la aado oo aadaan howlwadeennada aadaan oo aadaan golaha fulinta aadaan oo aadaan xildhibaanada labada aqal aadaan ilaa iyo meel kastaba ha ahaatee saaad la socotaan waxaa nasiib u hesheen haddaad tihiin gobolka gado ama jubbaland dhulka la yidhaahdo in siddeed degmo ay nooga soo hagaagtay in la asteeyo deegaan doorashada loo asteeyo siddeeddaas degmo waxaa weeye magaalada kismaayo oo magala madaxda kumeel gaarka ahayd magaalada afmadow iyo lixdan degmo ee gobolka gado siddeeddaas degmaa waxaa le muxuu ahaayaa waxaa loo asteeyey oo dastuurka u asteeyey oo guddiga u asteeyeen in doorasho laga qaban karo maxaa wacay deegaanadii kale weli gacanta cadowgay ku jiraan waxa la yidhaahdo guddiga doorashada ee qaranka u qabtay ee haatan siminaarka u dhammaaday ee maxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa qaabkii usoo hergelin lahayeen marka la gaaro waxaa weeye cidda fulinaysa doorashada ee amnigeeda qaadaysa waa ciidanka booliska soomaaliyeed taliska ciidanka booliska soomaaliyeed baa dhabarka saaranhayo ayagoo kaalmaysanhayo ciidamada qalabka sidoo kaleeto booliska somaliyed marka wuxuu saldhig u yahay ama udubdhexaad u yahay tii amnigo guud marka laga soo tago midda doorashada asagaa u ah maxwarkii u dhexeeyey ee dhaqaajin lahaa ama ilaalin lahaa idinkaa u ah hadalka wasiir fartaag ee ku aadan in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacayso gobolka gedo ayaa imanaya xilli dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland ay isku khilaafeen arrimaha doorashooyinka taasoo dhalisay in kal hore jubbaland ay qabsato doorasho dadban oo iskeed ah dhinaca kale wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya oo soo hadal qaaday dagaal beeleedyada ka socda meelo ka mid a gobollada dalka ayaa baaq nabadeed u diray beelaha ay dirirtu ka dhex oogan tahay dagaalada ka soo cusboonaaday ee gobollada gaar ahaan galbeedka gaalkacyo iyo maxaa la yidhaahdaa meelaha ku dhodhow iyo dowlad deegaanka soomaalida iyo somalilan muxuu ahaa deegaanka ku aadan dagaaladaas ka soo cusboonaaday dhammaan iyo hir shabeelle deegaanka la yidhahda ceel baraf dagaalada ka soo cusboonaaday in si deg dega loo joojiyaan ku baaqahayaa soomaali waa soomaali waxba kalama ahan waxay kala wataan ma lahan wax siyaasad ayaan laga eegin meel kastood joogtaan soomaali baa tihin waa laisu imaan doonaa ilaahay idinkiis baaqaasna anuu halkaan joogaan ugu baaqahayaa inay nabadda qaataan shuruud la-aanna ay ku joojiyaan maxa la yidhahda dagaalada maxaa la yidhahdaa laga bilaabo hir shabeelle meesha la yhahda ceel baraf laga bilaabo maxaa la yidhahdaa meesha galdobe iyo udhexaysa muxuu ahaa gaalkacyo iyo meeshaas kaloo xarshin iyo udhexaysa maxaa la yidhahdaa dacwoley dagaalkaas inna laga joojiya rabnaa wiil baa dhimanhayo wiil kaloo soomaliya dhimanhayo waxa isku dhimanaya soomaaliya weeye soomaaliya maanta wiil inuu ka dhinto ma baahno inuu wiil u dhashaan u baahannahay maxaa yeelay waxaa la tirsanayaa oo aad loo tirsanaya dadkaa la tirsanayaa dadkaa la tirsanaya dalka annagana waxa weye waxaad u malaysaa in gacmo kaleeto oo meelo fogfog ka yimid laiskugu dhiibahayo qoryaha laiskugu dhiibahayo insha allahu ayagana baaqaasaan u dirahayaa waxaan leeyahay si deg deg ha lagu joojiyo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho